Munaasabaddan oo lagu daahfuray adeega cusub ee ATM machine oo Salam Bank Soomaaliya markii ugu horeysay ka hirgeliyay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa lagu qabtay xarunta bangiga ee Baydhabo waxaana ka qaybgalay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Koonfur Galbeed, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed, Agaasimaha Wasaaradda Ganacsiga, Agaasimaha Hay'adda Tubsan iyo Madaxda Bangiga. Madaxa suuqgeynta Salam Somali Bank Maxamuud Cabdulaahi Cawaale ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda oo lagu daahfuray adeega cusub ee ATM machine.
burburkii kadib dalkan soomaaliyeedna wax badan oo badan iyo maaragtay dad badanna ama hadday noqon lahayd dad ka shaqeeya ama hadday noqon lahayday dad isticmaalaya adeegyadiisa oo howlahooda ganacsi ku fuudaysanaya dadkaasoo gaaraari- gaarayo kumanaan oo aan la koobi karin sidoo kalena suuro geliyey ganacsiyo fara badan oo bangigu maalgeliyey oo malaayiin doolar ay ku baxday oo aad ogtihiin ayadana dad fara badan ay ka aflaaceen ayadana waxaan rajaynaynaa inaan halkan kasii wadi doono haddii ilaahay idmo magaaladana waxaan rajaynaynaa in adeegyo badan oo horumarsan ee uu maanta ka mid yahay ATM-kaas aan daahfurayno oo asagana aan rabno oo la jaan qaadayo casriga cusub ee adduunyada hadda waxaan ku bilownaa xarunteena insha allah meelo badan oo muhiima ayaan gey doonaa hadduu ilaahay yirahdo bilaha soo socda ay bulshadana si aan mar walba mar ka dambeyso aan adeega ugu sii dhoweyno magaalada baydhabo aan ognahay qiimaha iyo qaayaha ay ku fadhiso reer baydhabo dad ilbaxa ah qurba joog iyo kuwo kala duwanba ay halkan ku nool yihiin iyo sidoo kale ajaanib fara badan oo halkan ku nool oo adeegaas baahi badan u qabto kuwa ha noqdaan ka shaqeeya iyo kuwo kale oo arrimo kale u jooga intaba waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaysaan Sidoo kale, agaasimaha Wasaaradda Ganacsiga Koonfur Galbeed, agaasimaha Hay'adda Tubsan iyo madaxda bangiga ayaa dhankooda iyaguna ka hadlay munaasabadda.
madaxda salaama bange walbadana dadka entertain walbadana dadka ka kordhiideen businesskin ilaahay siin barakaay ilaahay siin xafida aan marka may laha reer koonfur galbeed khaasatan reer koonfur galbeed dadka ana lahjadaana ka hadalo ka hadalaayaan salaama bange ay la moogaanay meel sugungu ogaada ku faa'iidaysada Een, eh, runtii adeegan wax badan ayuu noo fududeyn doonaa oo ay ka mid tahay een, eh, in uu nagu xiro bul- dunida inteeda kale inteeda inteeda kale eh, maaragtay qofka mastercarka markuu haysto meel kasta uu joogo ayuu ka dukaamaysan karaa ayuu ka ganacsan karaa marka waxyaabo badan oo maaragtay aada u qiimo badan ayuu xambaarsan yahay in laga faa'iidaystaan rajeynaynaa service soo sii wanaajiyaan inaska aragna dad oo marka yani hormuudka ahayn hormuud ahayn laakiin may fadaane serviceka idin wanaajiyaan iidan mahadsanid salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sanna walina hadhawaayana weliba qiibo badan kale oo iyo kordhiyan oo nooma qonayan lakiin salaam bangi cab isticmaalow waana aragow mar walbana aragow Eh, iyo atuku ana malayo bangigan ka horeeyay ka dhiiridi dadkan isticmaalow eh, lacagaha digitalka kiribtaha iyo walalimada dadka isticmaalow lang malaya salaam bangi bangigan ka horeeyay si official eh ama si gaare eh, aan ka gaarayn inaan malayo waay iyadiidan ka faraxsanay in adeegyo noocaas ah oo ku qarsoon bulshadana lagu hela abkaas iyo kuwa lamidaba salaama banga oo runtii eh, walbadan baa bulshada ku xaqabtiri geekan inuusan kordhi atm-ka farxadan ingataan oo ka hadala u bahda walbarashada may lahaa shirkadda eh, salaam bank may lahaa eh, insha allahu tacaala mahadsantiin Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Koonfur Galbeed Maxamuud Ibraahim Bilaal iyo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
adeega mastercarka ee runtii ee, oo ha kordhiyan ka faraxsagna ee, waa adeeg lambaahanye waa adeeg oo miraraysa bulshada anfaco oo meelbada rood isticmaal korta adduunka international waaye miraraysa yani global globalization aan adduunka ee, masterka meelbada rood ka isticmaal korta atm kasta ka isticmaal korta hadda international ay ee, marka may yani hambaliyay waan dhiir- dhiirigeliyey ee, maamulka iyo yani shaqaalaha ee, Salaam- salaam banka marka waa idin soo dhaweynaynaa reer salaam bank Ee, runtii shaqo fiicanaad dalka ka qabateen waxaad shaqaalayseen dad badan oo muwaadiniin aho maanta meelo kale u kala carar lahaa ayaad dalka ku haysiin annaga marka mar walba wadankan wadan furan waaye waxaan dhiirigelinaynaa ganacsiga waxaan dhiirigelinaynaa waxqabadka waxaan dhiirigelinaynaa waxbarashada